احذ ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kowda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgalkii xasminta ahaa ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyadii saliibiyiinta iyo murtadiinta ee deegaanka sabiid waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaasi taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saaray howlgalkii sabiid iyo alkataa'ib oo faafisay sawirada weerarkaasi xasminta waxaad sidoo kale maqli doontaan bannaanbax lagu boogaadinaya howlgalkii saaka oo ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo culummo ka qayb gashay ayaan soo gudbin doonnaa hadduu alla idmo qodobadaas oo faahfaahsan ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka ee caawa ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgalkii xasminta ahaa ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyadii saliibiyiinta iyo murtadiinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahinada la helaya aan soo dhoweeya walaalkeen ismaaciil salaad gooleed ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka abuxasaan waxaan la soconnaa saakay ciidamada mujaahidiinta inay aroortii hore ee saakay weerar xasmina ku qaadeen xeradii ay ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ka degganaayeen deegaanka sabiid oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya waxaa u suurta gashay inay la wareegaan durbadiiba xeradaasi islamarkaana ay cagta mariyaan ciidamadii kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa dagaalkaasi khasaaro xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey intii uu socday waxaa jirta dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan oo ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi taliska ciidanka mujaahidiinta wuxuu sheegay in dagaalkii maantay lagu dilay toddobiyo toban askari oo isugu jira ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada halka lagu dhaawacay koob iyo toban kale waxaa sidoo kale xusid mudan walaalka in inta ay xabaddu socotay oo uu dagaalku socday in ciidamo isugu jira kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ay isku tuureen webiga si ay uga baxsadaan xabadda mujaahidiinta kuwaasi oo ilaayo haatan nolol iyo geeri toona midna aan lagu haynin loona badinayo in ay webiga ku bakhtiyeen xaaladda deegaanka sabiid ayaa caawa ah mid deggan waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta raayada tawxiidka ayaana ka dulbabanaysa ciidamadii kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee maanta lagu jebiyey dagaalkii ka dhacay deegaanka sabiidna waxa ay u firxadeen isla maanta dhanka iyo degmada afgooye halkaasi oo lagu soo warramayo in ay ku sugan yihiin waxaa xusid mudan walaalka in mu'asasada alkataa'ib maanta ay soo gudbisay sawirada dagaalkaasi iyo ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya deegaanka sabiid waxaa sawiradaasi lagu arkayey ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo ka soo muuqanaya iyagoo ku sugan buundada deegaanka sabiid sidoo kale waxaa lagu arkayay sawiradaasi mujaahidiinta oo dab qabadsiiyey xeradii ay ku sugnaayeen murtadiinta iyo saliibiyiinta yuganda sidoo kale waxaa sawirada lagu arkayey gaadiid iyo agab kale oo ciidanka mujaahidiinta ay ku qaniimaysteen weerarkii saaka ka dhacay deegaanka sabiid walaalka weerarkani cagmarinta ah ee maanta ka dhacay deegaanka sabiid ee cagta lagu mariyey ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada wuxuu imaanayaa xilli muddo hadda laga joogo bil ka hor ay cadowgu duulaan ku soo qaadeen deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ay ka mid tahay isla deegaankan sabiid waxa ay cadowgu duulaan ka soo qaadeen muqdisho iyo degmada afgooye iyadoo intaa ay duulaankoodii waddada ay ku soo jireen ay la kulmeen weerare isugu jira dagaallo toos ah oo lagu qaaday iyo camaliyaad istishaadi ah oo dhabarka looga jebiya cadowga kuwaasi oo khasaare baaxad leh cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii maantana wuxuu ahaa mid gebi ahaanba soo afjaray duulaankii cadowgu ay ku soo qaadeen deegaana ay ka mid tahay sabiid oo weerarkaasina maantay mujaahidiintu ay ku xasmiyeen si guud marka xaaladda deegaanka sabiid caaw waa mid deggan khasaaraha hadda taliska uu soo gudbiyena waxaa suuragal ah inuu intaa ka bato maadaama la tilmaamayo in askar yugandheesa iyo murtadiin ay webiga isku tuureen inta ay xabaddu socotay haddii ay wax ku soo kordhaan insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda ayaannu ku soo gudbin doonnaa aad buu u mahadsan yahay ismaaciil dhanka kalena taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray howlgalkii sabiid waxaa bayaankan inoo akhrinaya walaalkeen maahir maxamed bismillaahi araxmaan araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanada sabiid iyo caanoole soddonka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegan shan iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo jimco ah weerar xooggan ku qaadeen saldhigyada isbahaysiga ashahadla dirarka ah ay ku lahaayeen deegaanada sabiid iyo caanoole ee duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose cadowga ay mujaahidiintu weerareen ayaa isugu jira ciidamo saliibiyiin yugandhays ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dabadhilif u ah gaalada kirishtanka ah isbahaysatada gaalada ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo shareeca la dirar ah ka waday duleedka degmada afgooye iyagoo taageero dhanka hawada ah ka helayay diyaaradaha kufaarta nato gaar ahaan maraykanka iyo turkiga kuwaas oo duqaymo la beegsanayay dadka muslimiinta ah ee u badan beeralayda deegaanka ciidamada mujaahidiinta oo saakay dhowr jiho ka soo weeraray saldhigyadii saliibiyiinta iyo murtadiinta ayaa allah fadligiis cagta mariyey cadowgii islaamka waxayna si buuxda gacanta ugu dhigeen guud ahaan deegaanada sabiid iyo caanoole waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray saliibiyiinta iyo murtadiinta kuwaas oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobihii uu dagaalku ka dhacay waxaa sidoo kale jira khaniimo isugu jirta gaadiid ciidan oo ay mujaahidiintu kula wareegeen weerarka wixii faahfaahin dheeri ah ee ku saabsan weerarkan dib ayaan ka soo gudbin doonnaa insha allah wlilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاج weerarkii saaka ee sabiid muxuu uga dhigan yahay cadowga maxaase xilligan ku soo beegay aan soo dhoweeye markan walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed aad baad u mahadsan taha walaalka weerarkan aadka u xoogan ee mujaahidiintu saaka ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose runtii wuxuu dhabarjab weyn ku yahay ciidamada saliibiyiinta uganda kuwaas oo isbuucyadii lasoo dhaafay duulaan ku qaadayey deegaanka beriire ee mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan marka la eego khariirada ciidamada saliibiyiinta uganda ayaa gelaya wax u eg xaalad go-doon ah dhabarka dambe oo ay kasoo duulaan tageen oo ah deegaanka sabiid mujaahidiinta ayaa saaka la wareegay murtadiintii ku sugnaa ee ximaayada u ahaa ciidamada saliibiyiinta ee ku duulay deegaanka beriirene dhabarka ayaa laga jibiyey waxayna ku jiraan xaalad hubanti la-aan ah ciidamada uganda isbuuc ka hor waxay ka dhaqaaqeen saldhigyada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid waxayna u ruqaansadeen beriire waxaynu ogeynay in camaliyad istishhaadi ah lagula beegsaday inta u dhexaysa sabiid iyo beriire kadibna mujaahidiinta ayaa saakay u dabamareeyey oo dhabarka ka maray ciidamada uganda sidaasna waxay ku wajahayaan xaalad aad u adag mana haystaan meel ay soo marsadaan saadka weerarkan ee mujaahidiintu ay ku qaadeen sabiidna wuxuu uga dhigan yahay saliibiyiinta in dhabarka laga jibiyey oo ay adag tahay inay horey usii hinqadaan oo ay sii wadaan duulaankooda gadaal iyo horeba waxaa ka jira geesayaasha towxiidka marka la eego weerarkan waxaa muuqanaysa inuu yahay mid qorshaysan oo beegsanaya istaraatiijiyad lagu wiiqayo cadowga saliibiga ah ee isku dayaya inay carqaladeeyaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayay mujaahidiintu camaliyaad waaweyn waxa ay ku furteen degmada owdheegle deegaanka beriire iyo deegaanka sabiid deegaanka sabiid ayay isku dayayeen cadowgu inay qabsadaan kadib markii halkaas ay ku xasuuqeen shacab aada u fara badan laakiin waxaa muuqata in jaxiimo ay ku noqotay qabsashadaasi oo hadda ay wajahayaan oo hadda ay wajahayaan xaalad u eg go-doon deegaanadan saddexda buundo waxaa ku hareereysan webiga shabeelle wadada kasoo baxda sabiid ee soo aada dhanka beriire ee maalmihii lasoo dhaafa dagaal ayaa ka socday aad buu u mahadsan yahay alfaatix
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا qaybihii dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan markan isla soo gaarnay fagaare ku yaala deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaa ka dhacay isku soo bax lagu boogaadinaya howlgalkii saaka ee sabiid mas-uuliyiin iyo culummo ayaa ka qayb galay aan soo dhoweeya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman oo halkaasi ku sugnaa bashiir bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaan joognaa deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo waana galab jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee muxaram sannadka kunafarboqoltoddobayoafartanka hijri deegaankan galabta waxaa ka dhacaya isu soobax ballaaran oo dadka muslimiinta ay ku muujinayaan shucuurkooda ku aadan weerarkii xasminta ahaa ee saaka ciidanka mujaahidiinta ay ku qaadeen xarumihii saldhigyada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaa ka qayb qaadan doona mas-uuliyiin iyo culimmada mujaahidiinta sidoo kale waxaan aragtidooda siin doonaa dadweynaha ku dhaqan deegaanka saydheelo ee duleedka magaalada baydhabo ugu horreyn aan eegno kelimid qayim ah oo halkan uu ka jeedinayo mujaahid alwaalid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta qaybna ka ah mas-uuliyiinta maanta ku sugan deegaanka saydheelo ee duleedka magaalada baydhabo sheekh waxa uu diiradda saari doonaa insha allahu tacaala kelmadiisa bogaadinta ee ku aadan weerarka cagmarinta ee allaha fadligay ciidamada mujaahidiinta saaka ay kula wareegeen mar kale gacankuynta deegaanka sabiid oo maalmihii ayna soo dhaafna ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga ah ee afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya bismi illaahi araxmaani araxiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه الله كونك وحو نو كيني او رزقك iyo caafimaadka noo siiyay allah inaan caabudno adduunyada maanta waxaa loo kala qaybsamay xaq iyo baadil baa loo kala baxay muslim iyo gaal baa loo kala baxay masaajid iyo kiniisad baa kala qaybsantay قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين الله حليه سبحانه ضدك مؤمنين تاهو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال هذا ودن كينا سوق شيء لا دقالما لا دقالما قال هذا إثيوبيان كلا دقالما بروندي كلا دقالما يوغانديس كلا دقالما مريكان كلا دقالما وليجدوا فيكم غلطة adeeg idinka helaano ku adkaada gaaladoo la dagaalama haddaad dagaalantaan waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaad ogaataan allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ayuu la jiraa alla baa u hiilinayo adduunyadaani waxaa socda xaq iyo baatil baa loo dagaalamaya aljihaadu fii sabiili illaah kelmadda allah inay kor noqoto kelimatu laa ilaaha ila allah inay koonkan maamusho oo kufriga u baaba'o liajli saasaa loo dagaalamaya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim allah wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta uma idin tusaa ganacsi iyo tijaaro cadaab aliima idinka badbaadinayo tu'minuuna billaahi wa rasuulihi allah baad rumaynaysaan rasuulkiisaaad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum naftiinna iyo maalkiinnaba jihaadkaad gelinaysaan daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun sidaasaana idiin khayr bal inaad gaalada la dagaalantaan allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii markii uu soo diray nebiga waa jihaaday calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waa jihaadeen dagaalkii beder baa dhacay waxaa lagu dilay toddobaatan gaalaah toddobaatanna noloshaa lagu qabtay rasuulka ilaahay ba allah baa u gargaaray fa qaala tacaala walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adillah faataquu allaha lacallakum tashkuruun allah subxaanahu wa tacaala dagaalkii waxaa dhacay uxud mu'miniinta alle waa u gargaaray ilaa magaalada maka gacantii rasuulka ay ku dhacday calayhi asalaatu wassalaam annagana rasuulka ilaahay wuxuu nooga tegey oo allah nooga raalli yahay inaan gaalada la dagaalno inaan hubka qaadno maalin kasto rag baa ilaahay dartii u dhimanayo maalin kasto gaal baa la dilayaa oo naarta jahannamo alla u kaxaynayaa muslimiinta waxaan ugu yeeraynaa inay diinta ilaahay u jihaadaan inay jihaadka nala galaan inay gaalada lala dagaalamo in gaalada lagu adkaado annagu waxaan hubkaan u qaadnay oo qorigaan u sidannaa inay allah kelmaddiisa ay kor noqoto nebigana wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam inay muslimiintu jihaadi doonaan raayadaas tawxiidka laa ilaaha ila allah magaalooyinka gaalada oo dhan baa laga taagi doonaa biidni illaahi tacaala allah allah kelmaddiisaa kor noqon doonto allah kelmaddiisaa kor noqonayso kelmadda gaalowdayna hoos bay gelaysaa wa jacala kalimata aladiina kafaruu sufla wa kalimatu allaahi hiya alculyaa wallaahu casiizun xakiim koonkan allah baa maamulo gaalama maamusho waxaa la rabaa rag iyo dumar magal iyo bilcaanba in jihaadka la galo oo diinta ilaahay la difaaco waxaa labaatan sanaa waddankan dagaal ka socda gaalaa nagu soo duushay waddanka yagii bay qabsatay waa in diinka ilaahay loo dagaalamaa saakay oo subax jimcaah bisha muxaramna ay soddon tahay saakay waxaan ku dheelmannay magaalo sabiil la yidhaahdo oo ay ku sugan yihiin gaaladii yugandheeska ahaa gaalo yugandheesa kaarahoodii yaallo dabaabaadkoodii yaallo hubkoodii yaallo takbiirtaa lagu qaaday allaah dartii baa loo dagaalamay afarta dhinac baa looga yimid waxaa xerada loogu tegey gaal la dilay iyo gaal la qabtay iyo hubkoodiiyo gacanteennu soo galay haddaad u malaysaan gaalada fulayaal weeye gaalada raggaa hadday dagaalami lahaayeen allah baa sheegay gaalada inay fula yihiin allah wuxuu yidhi subxaana walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallaw ladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira allah wuxuu leeyahay kuwa gaaloobay haddaad la dagaalantaan lawallaw ladbaara dabaday jeedinayaan fulay waaye gaal annagaa la dagaalnay oo diinta ilaahay u dagaalnay fulay waxaa weeye oo weliba oo cabsi badan weeye inuu dhinto ma rabo annaga shahaadaan rabnaa ilahay dartii inoola dilo allah wuxuu leeyahay walow qaatalakum aladiina kafaruu kuwa gaaloobay hadday idinla dagaalamaan oo dagaal aad kaga hor tagtaan wax yar dagaalka haddii uu socdo lawallaw ladbaara dhabarkay jeedinayaan hadday cararaanna uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiiran wax u gargaaraya iyo gacal ma haystaan annaga allah baa noo gargaaraya yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurkum wayusabbit aqdaamakum waxaa la sameeyey xalay habeennimaan dul fadhiisannay magaalada sabiil annagoo allah kaalmaysanayno gaaladii hubkoodii dabaabaadkoodii waa dul fadhiisannay allah subxaanahu wa tacaala habeenka oo dhan allaan baryaynay allah baan kaalmaysannay saaki baan ku kallahnay wax yar dagaalka hadduu socday dhulkii iyo hubkii iyo gaaladii wax dhintay wax noolba gacantuu allah noo geliyey allaahu akbar walilaahi alxamdu muslimiintu waxaa la rabaa kitaabka alle inay u hiiliyaan haddaan islaam nahay allah diintiisa waa inaan u hiilinnaa gabarh baa nebiga ilaahay u hiilisay wasmuhaa ummu cammaara musiibatin binti kacbin gabar bay ahayd dagaalkii uxud bay tagtay rasuulkii ilaahay bay difaacday labiyo toban dhaawac baa ku dhacay gabadhaas markaasaa idinkoo raga beeraa seede may seede maxay ahayto seede ma taallo seeday waa dhammaatay awka liisku kooyi diintaadii baa loo yimid beer iyo bilcaaniya waa dhammaatay diinta in la difaaco wey nebigu wuxuu yidhi laa tazaalu taa'ifatu min ummatii yuqaatiluuna cala alxaqi ummaddayda rag baan ka tegi doonin diinka inay u dagaalamaan qofka ka hor yimidee gaalka ah iyo qofka aan garabka siinin oo diinta ilaahay ku garab siinin labada ma dhibayaan ra'ayadan bay qaadi doonaan adduunkaoo dhan bayna ka taagi doonaan annaga haddaad u malaysaan meel yar inaan u soconno kelimadan tawxiidka waxaan rabnaa caasimada maraykanka oo washingtonna inaan saa uga taagnaan doonaynaa arrinkaasna allah baa noo yaalaayay subxaanahu wa tacaala haddaa istidhaahdaan arrintaa goormay ay dhacaysaa qul casaa an yakuuna qariiban waxaad dhici karta tudhowba inay tahay mar dhowba inay soo socoto waxaan idinkugu yeeraynaa ilaahay diintiisa inaad u dagaalantaan inaad jihaadka gashaan inay dhallinyaradu baxdo in mucaskaraadku ay galaan in jihaadka la galo inay gabdhuhu jihaadka ay taageeraan buskudka ay dubaan caagga biyaha ay sameeyaan jihaadka in la taageero diinta ilaahay la difaaco war arrin inaan ilaahay diintiisa difaacno diyaar ma u nahay arrinkaasi allah diinka inaan u nusrayno diyaar ma u nahay gaala inaan la dagaalamo diyaar ma u nahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cijada allah baa iska leh waxaad ogaataan dariiqii waa dhowaaday waxaan raadinaynay oo ahaa ilaahay diintiisii inay kor noqoto waa dhowaatay waad maqasheen shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galgaduud gobollada dhexe dhammaan allah subxaanah wa tacaala kii khaa'inka ahaa ee gaalada soo dirtay ee garguurta la odhanayay ciidamadiisa wax la dilay wax qabtaa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala maalinkou gaalada u tegey oo maraykanku u tegey waxay ku yidhaahdeen annagaa kula jirnay dheheen dagaalka gal mar annaga haddaan kula jirno cirkana annagaa diyaarad keenayno dhulkana ciidan baan kugu daraynaa adigaa adkaanay isagoo kibray buu yimid markaasuu wuxuu yidhi markuu faantamaayey shabaab waa u dhammaatay buu yidhi shabaab mallaay oo biyihii ka dhammaaday waaye markaasaa la yidhi mallaay hadduu biyihii ka dhammaado ma noolaan karaa murtadiintii waxay dhaheen maya waa u dhammaatay buu yidhi markay isagu maraykanka uu ballankaa u qaaday annagana allah baa ballanna siiyey maraykanka ballankiisa iyo ballanka alleh allah ballankiisaa xoog badan ballanka allaa fulay shayddaan baa soo horkacay garguurta waa cararay meel kasta gacanta ilaahay baa noo soo geliyey aadan yabaal baa laga qabtay oo ceelbaraf baa laga qabtay oo magaalooyinkii oo dhan baa laga qabtay oo maqakori baa gacanteenna ku dhacday oo dardaa gacanteenna ku dhacday dhulkaa sabiil baa maanta u dembeeyey wamaa adraka sabiil sabiil maxaa aad ka og tahay adiga gaal oo dhan baa xamar ka soo baxay nimankii magaalada laga qabsaday ayuu soo raacay wuxuu yidhi aniga haddaan kaarahayga kiciyo shabaab hadday kaaraha arkaan dib dambaba maxay ahayd uma joogsanayaan kaarihii uu sabiil kaga soo baxay waxaa ka hor tegey wiil ku dhashay labaatan jirow oo reerkan ka dhasha oo istishaadiya aa sidaa u galay markuu gaalkii sidaa ugu dhuftay istishaadiyadii baabuurtoodii ay ku gubatay ciidamada muslimiintana gacantay saareen rag baa diinkan u dhimanaya rag baa u xiran waa in diinka ilaahay loo dagaalamaa jazaakum allahu khayran dadka dhulkan ku nool khaasatan gobolkan baay iyo bakool jihaadkan sharaf iyo wanaag iyo magac bay ku leeyihiin ilaahay diintiisii way u dagaalameen ilmahoodii baa galay odayaashoodii baa galay waa ka sheekh xasan saaidhaylow baa u taagan maanta inuu diinka ilaahay u dagaalamo oo hubkiisii wato oo dadkii hor kacaaya annaga waxaan ballan ku qaadnay ama allah dartii baa noola dilaa ama kelmadda alla kor noqonayso muslimiintu waxa weeye dhammaan jihaadkay ku jirtaa allah wuxuu leeyahay faqaatiluu wliyaaa ashayطaani ina kayda ashayطaani kaana daciifa allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizaةu walirasuulih walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun intaasaan muslimiinta ugu yeeraynaa waxaana idiin rajaynaynaa in sha allahu tacaala cizo iyo sharaf beledkaana beled barakaysan allah ka dhigo beled barakaysan oo barwaaqaysan allah kaa ka dhigo muslimiinta ku nool mujaahidiin allah ka dhigo ilmaha ku nool iyo ragga ku nool iyo gabdhaha ku nool dhammaan mujaahidiin allah ka dhigo gaalo iyo murtadiin lugtooda ilaahay ma keeno raayadaa tawxiidka kor allah u qaado kuwa u nusraynaya diinka allah nagu daro kelmadda tawxiidka kuwa u gargaaraya allah nagu daro allahuma ciza alislaam waalmuslimiin allahuma ciza alislaam waalmuslimiin اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المرتدين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عاصيا إلا رشدته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين waa hagaag dhegaystayaal weli waxa aan joognaa deegaanka saydheelo ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay halkan oo maanta uu ka dhacayo subax ee lagu muujinayo taageerada dadka muslimiinta ay u hayaan haliyada tawxiidka ee ka qayb galay weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhaca deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye markaan dhinacii dadweynaha ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بشير soo dhowow maanta ee subaxan ballaaran ee ka soconaya deegaanka sadheelow ee duleedka magaalada baydhabo ee laguna taageerayo weerarkii mujaahidiinta saaka ay ku qaadeen ee deegaankaasi iyo sidaad u aragtaan ما شاء الله شا- بشير جزاك الله خير بارك الله فيك كل ما وحقيقة سيدالا ويروغنا جاء أوج ما لروغة ما لانتان ما إلا رأي صدوم بلا محرم قفر بلا فرتي تضبض إلهي سبحانه وتعالى بأن وافي جي يعني ما إلا رأي إلهي فضل شيء هرادة ديغان كالزبيد ما إلا رأي إذا مدى gaalada afrikaanta ee diinka baabiciyay iyo murtadiinta basla jaraan muslimiintan ilaahay subxaana watacaala guul i nasri eed may laran bilayran usinshaani insha allahu tacaala geeka may waahayeedo munaasabeedan weynan badan ee may la raayo culummada iyo sheekh fu'aad markaasay kelimo muxaadaro ee qiimo badan ninka jeedi una roogna taasa insha allahu tacaala banaanbaxaya iyo farxad iyo walbadan guldadweynaha aniska koyni taasna insha allahu tacaala ku qeyb galnay meela farxadaas yaa ku qeyb galnay jazaak allah khayr maasha allah maxaa farin oo jeedinaysaan ciidamada mujaahidiinta ka qayb galay ee weerarkii xasminta ahaa ee saaka ka dhacay deegaanka sabiid ما شاء الله جزاك الله خير اولا ما بلana hor shahaadin allah akbar dhaawacin allah bogsiyo gaalada meele markaas aysan ka galaangna kuwa markaas baaba allah ka dhako thaniyan may basin sheegan insha allah fariinka siin faraana dadaalka isan muslimiinta aan haytaan guulo markaas isan muslimiinta sababta ilaahay aan kashaani si wada may la raay dardar geliya ee gaalada si naafiya muslimiintana may la raay farxad isan geekan soo bidaan aan si ziyaadiya isin insha allah taala walbada muslimiinta dhinaga shoo may basin ku hayna dhinaga kaana ducaa iyo farxad iyo bogaadin aan siin hayna may basan lana jazaakum الله خيرا زادكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wabarakaatu anoo magacay la raaco saan mursal lan konton sinana jara maasha allah mayka noole degmada labaatan jara tuulo hoose haas oo saydhalo la raaco may binaan baxa geeka hanka banay oo jimaadeeta sanadkii kun afar boqol afartan iyo todoba bili koowaad oo oo soddon marahayta geeka may binaan baxaan suu binay gaalada oo burundeeska yugandeeska oo ka dhammaay muslimiinta galanti oo ilaahay ka cadaabe oo sabiidka dheedi shibeellada hoos gaar ahaan shibeellada hoos gaar ahaan haddana duuladii ka dheedi sabiid la raw duulafgooy hooseedaas eeta may binaanbaha ansurugnaa saydheelow deegaanka dadka muslimiinta eh oo farxad iyo nay barwaagi i bashbash awmar walska ko heshiyeedo gaalan dhamaati saadunga lilay gaalan dhamaati unun way ka waajahna wal yataki dombay gobolka haniya hanasa saaran ama tuuloy kana saaro gaalaad ka jarta rigaan iyo nay taway nisaa war hijalan yada unsurugna insha Allah taasa binaanbaan roog maasha Allah dareenka dadka deegaanka Saydheel oo maanta ka waran deegaanka Saydheel horta maalintan maalinta oo liroog maalin suuqa way maalin suuqa lan hatta saadun aan liroog siyeedki sayda tun lan walgada daayma la muhaadarada inta ka dhiyaayta oo ulmada Nigeria sheekhan Sheekh Fuad Maxamed Khalaf noo inta roog oo ha ka qayb gali deegaanka dadka magali bilaangeeka lan walgada daayma la farxada la teegayo gaalada oo la dhamaaya farxada la teegayo mujaahidiinta ka qayb galay weerarkii saaka deegaanka Sabiid maxaa leediin gaas may fariinka faraana ilaahay garabkiin allahi gaala unuun garabkiin ayna unuun maagin ayna ilaahayna maagin unuun maagin ayna geeka garabkiin ayna niidan ee qalbagaan inii furun ee gacmo fasan ee golol fasan yaasiin ka dhawaan waan yaasiin ka dhawaan unuun anta garabkiin ayna way hay markan waxa la jooga mid kamid ah abwaanada deegaanka ee Saydheelo ee dowladka magaalada Baydhabo ee marka hore soo dhawow ku soo dhawow idaacada Islaamka Andalus maanta dareenka dadweynaha deegaanka Saydheelo iyo soobaxan halkan ka dhacay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد deegaanka sagdhalow yaa ka dhaladay anna insha allahu raxmaan afartan iyo farsani jeer ma ilaahay maxadis aha insha allahu raxmaan sheekh fu'aad maxamed qalaf odayaalkii mujaahidiinta baydhow meyl oo micnaha labaatan iyo dhowr kilomitir ama miilan ka badan soddon la egay ku muhaadareeyahay ilaahay malan kale isku qabsado un lahayn taas horta gulwiin aydan dhooyan tan kale gaalada geeka micnaha deegaanka zabiid maybuaha baktajollis kor saare ciidamadii baynaal bahuuka iyo maybu ardada murtadiintiyo meyle baktajollweri ciidanka faraasangna magala qaryo magaba isaaq maal ubrey baa diral era gaalad dheegdo bafade ciidanka faraasangna arintaasi allahu akbar marka maybu aan deegaanka dadjeyna dad mujaahidiin ee magaljo i bilaanto dhammaantii mujaahidiin ee gaaladan ciidan ogde maanta dareenka dadweynaha ka waran dareenka dadweynaha geeka ciidan kaas in soo warta sidii isin isin bangarga haytan shaqo dhan dhammaati maybuwa muxaadarada dhigalun suri insha allah gaaladaas gilka dhamaayan ciidalanka farahasani maybuwaha ilwal guuridaas ilaalma kodhonga leeray isiinba maybuwa walba gordaasana inta shacuurta ciidanka asanta gaalada dhamaashadee laka farahasani isiinba ilinka argaytan sheegtalman farahasan ciidanka farahasana insha allah maxaa leedihiin ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb galay ee weerarkii saaka sabiid ka dhacay dowladka degmada afgooye maylana ciidamada meelima inaha geeka ka qayb galay gaalada meeli ka dhamaaye maybuwa sitin unun alla nooweel yalana sidiyo minaha geeka gaalada ngaabilan gaalada meele maybuwa baktajo inis kor saaren sidatin ilaahay nooweel yalana waan eedanka faracsagna mujaahidiinta ilaahay garabsho galalana aad maasantahay waa hagaag weli waxaan joognaa deegaanka saydheelo ee dowladka magaalada baydhabo waxaan aragtidooda ku guda jirnaa qaybaha bulshada iyo deegaanka marka hore deegaanka aad joogto iyo dareenka dadweynaha maanta بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المجاهدين وعلى من تبعهم بسلف هذه الأمة وخلفها لمن قاتل وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وسلامه عليه أولا ويبقى معناها هرت... شعورت معناها إذن كوكا عصنتا مين شاكدو مركي معناها مين شاكدو مسلمين تمجاهدين معناها saaka maanaa weerarku qaaday meelaha Rawzabib oo maanaa ee sidii walaay maanaa Burundiiska kunooyna maanaa afka dhiir ee afkar hadalnayn dari oo min sheegdo baktiyo min sheegdo hadda xayawaanaadkii oo min sheegdo waxshiga maana hadda ilaa hadda maana aamahayaan ilaahay subxaana wa tacaala taasayna siriyo dhinkii shay ka haatiyo may balaha maana sidii dhoon may baleerayn fa idaa jaa rijaalu rahmaani nakasa adaa rahmaan jaa nasran jaa min rabbi samaa'i fashhadi ya ardu minna nasru sa'din wal mutanna abi al-islamu la awan li siwahu إذا افتخروا بقيس أو تميم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وهجاك دغستيال kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid ah ee dadweynaha ku nool deegaanka Saydheelo ee dowladka magaalada Baydhabo ee maanta runtii lama qiyaasi karo shucuurka dadweynaha halkan isugu soo baxay kuwaas oo bogaadiyay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka Sabiid
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo gebi ahaanba caawan ku soo qaadannay howlgalkii xasmiinta ahaa ee saaka ka dhacay deegaanka sabiid aniga ayaa barnaamijka in la socodsiinaya waxaa igala qayb galay qaar ka mid a wariyaasha andalus inta barnaamijkan mid la mid a toddobaadka soo socda hadduu alle idmaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa guud ahaan sidaas iyo nabaaddiino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى